ilayn meel ku waabo waynu kala fogaanay miyaan ku warramayn weli qofba waayihiisa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaanay miyaan ku warramayn weli
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waayaha nolosha ee redio berula barnaamijka waayaha nolosha toddobaadkan waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cumar yuusuf aadan ameeriko waxaa barnaamijka ii farsamayn doona maxamed yuusuf cabdulaahi
ilayn meel ku waabo waynu kala fogaanay miyaa ku warramay weli
barnaamijka waayaha nolosha toddobaadkan waxaa iigu martiya cabduhaab durar xuseen islamarkaana shaqooyin kala duwan soo qabtay cabduhaab shaqooyinka uu soo qabtay waxaa ka mid a inuu kasoo shaqeeyey foorno roodhi sidoo kale cabduhaab waxaa u dheeraya shaqooyinkaasi inuu soo noqday nin fanaan ah ilaa xilligana uu yahay fanaan ka heysa goobaha xafladaha iyo weliba aroosyada cabduhaab ayaan waayihiisii nololeed wax ka weydiiyey
aniga magaalada badweyne ku dhashtay sanadku meequu ahaa markii aad dhalatay
wallaahi aniga maxaa dhasatay kun sagaal boqol sideetan iyo shantii xaafadda buntaweyne ku dhashtay anigoo yaraa bilaabay magaalada muqdisho waa ka bilaabay foorna ku taala magaalada muqdisho waa ka shaqeynayay rootiyaa meelaha kageyi jiri shaqadii igu horreysay waa rootiyaa biibitiyaash kageyi jiri iyo lacagaha suuqa kugada uga geyi jiri kadib xooga waa weynaaday waxaa isku dayay rootiga inaan sameeyo habeenaa ninkii rootiga iska laayay oo soo daahay rootigiina waa qasnaay rootigaa qabtay habeenkii waa sameeyey markaan sameeye meelaan seexatay ninkii waa imeeyey muxuu dhaha maanta cawad waa daahay camal intuu ku boodo intuu ku boodo waa yaabiyo intuu feedo rootigii duban u arkay yaa dubi waa shib baan ka noqda ani yaa dubi rootigan anaa dubaan dhaha markii dambe waa kacabsanaya marka hore magta anaa dubaan dhahay bash waa oo dhahay haddaaba adiga dubtay saacadaan laga bilaabo xuraan ahay aniga waa ciil baxay saana saana ku fasaxan tahay macalinkaadii ahay shaqada adaa kugu wareejiyo dhahay meeshaan shaqada kasii bilaaba marka sidee shaqada igu weynaatay igu weynaatay igu weynaatay nin khataraan ku noqda marka ilaa haddana sidee ku wadaa marka
shaqada rootidooga ma shaqo dhib badan baa mise waa shaqo fudud walaa dhib baa walaa saa-id dhib baa weli waxaa waa buraa qasii waa cajimey shan iyo labaatan kiilo buraa cajimey waa qamiiriney goda kasoo godaa kasoo saaraysaa miiskaa saaraya haddana waa dabooley waa sugay haddana cabaara sugay waa goynay haddana waa qamiiri haddana fooradaa shiday haddana fooradaa dhacaysa waa dabooley haddana waa sugay kadib waa dubay
rootiga marka la sameynayo maxaa agab hoo loo baahan yahay qalab ahaan qalabka loo baahan yahay maxay wallaahi waxaa loo baahan yahay sukuraa loo baahan yahay cusbaa loo baahan yahay sakiina loo baahan yahay bateriya loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay ninka oo rootiga dubaya shaahigii iyo wixii cabilaya cashadii wixii loo baahan yahay waxyaalo badanaa loo baahan yahay bitirigoo kale maxaa lagu sameynayaa dadkii tooshkaa la geliya tooshka habeenkii foornadaa lagu iftiimiyaa tooshkaasaa la gelinaa marka waa damba haddana mitraa lasii gelinaa haddana waa kaasaa
adiga markii aad baranaysa wax caqabadaa ma la kulantay shaqadan waxyaalo badanaa la kulmanayo marka kuwa baranayay maxaa anigoo ka siinin cajiinkii inaan leebit ka buuxiyey oo tankiisii dhaafay oo halaabay mar labaad haddana burka lakenaa lagu qasay haddana waa la sameeyey maalin kale foornadaan geliyey dib rootigaa foornada geliyey markaan geliya xoogo adiga waa mashquulay wixii dhan waa gubteen dhibaato badan uu leeyahay oo halis maray foornada kuleel tahay aa halkii saxan oo gelisid oo qorka gubana marka waxaa la rabaa inaa qiyaastido foornada macnaa samiinima aa kuwadid aa la rabaa yaa kugu dhiirigeliyay adiga shaqadan sameynta ee roodhiga ah nin cabdishugo la yiraaha oo beledka madaxweyne joogi jiray ayaa ugu dhaliyay ninkaasaa u shaqay jiray markii dowladda dhacday aan bilaabay dagaaladaas markay bilaawdaan ee ugu dhiirigeliyay inaan rootiga sameeyo aan barto sidii aan ku bartay rootiga meeqa sano waa marka haddii aada xasuusato xilligii aada bilowday iyo maanta imse sano ayaa udhexayso labaatan iyo adiga afar sano meelahaas marka igu horreysay foornaa inaan qoryo geliyey aan foornada ku xariy qoryaha markaa foorna la geliyo hoostiga kulaanayn mogtahay albaabkii aan fiiday marka albaabka markaan fiilayay holac cordahay soo galay waa ka seexday holaci korkeyga mara derbiga kaloo taabtay sarwaal mees sarwaal oo mees turna oo gubay waa fiiriyey shibaan ka noqda iska fadhiistay caqabadihii kusoo maray kaalmita taasay ka kow ah midda kalenta saxanama kuleel eh, aa markii macnaha oo mastaalinta alwau soo tuuraa mar oo lugaha kaaga gubanaa diirka dhina kaa dhacaa ma hadli kartid oo qasbanta inaad keysatid intaas ugu dhib badnay marka laga yimaado shaqadii xamar iyo howlahaagii eh, waxbarasho ee sameynta roodhiga hadda xaggeed ka shaqaysaa ood baradweyne aad ku suganta wallaahi hadda weli foorno aan ku suganayo oo ruti aan ka sameeya weli xaggee ku taalla foornadaas waxay ku taallaa daraawiishta agaarka daraawiishtay ku taallaa
Eh, ma adiga iskala foornadan mise weli dad ayaad u shaqaysaa wallaahi yaraa saaxiibnoo adig walaalo oo u dhaamin aa iskale waxba noo kuma kala socono ha shaqaale camalkii anoo la camalay taa ilmitel
subaxii oo kale meeqa saac ayaa usoo shaqo tagtaa foornadaas halka saac halka saac ha ha, lix saacna waa kasoo baxaa ha Eh, qoys ma leedahay cabdiwahaab wallaahi qoyska carur waa leeyahay xaaladey xaaladeyna okay waa waa ka biilanaa waa ka cabnaa waa ka cunnaa waxna kama qamalay ha Eh, waxaad ii sheegtaa roodhiga hadda baladweyne aad eh, ku samayso yaa idinka iibsada marka wallaahi dadweynaha iibsado shacabka iibsado shacabka badanaa iibsado rootigu ee liibitayaala la geyi jiray liibitayaashii lacagtii dhacday way iska dhaafeen marka maxaa waa shacabka caadi waa loo sameeya ad rooti yarka mala sameeya rooti waaweyn la sameeya waxbadii toban sinti haye marka hadda shacabkii ha gato haye laakiin biibta waxba naga qaadato waa garta marka laga yimaado roodhiga sameyntiisa shaqooyin kale weligaa ma soo qabata marka rootiga laga yimaado maxaa kasoo shaqeeya garaash makaaniku haye garaashka makaaniga ah ee xaguu ku yeela waxuu ku yaalaan noorxawaad yaraan saaxiibnaha meesha aa garaashka joogi jiraan subaxda u tegi jiri Waa gartay.
ee galabtiya iskala sheekeysi jiri waa waa garta yarkii marka waxay dhahay nin shaqada hadda iska barid ka waran oo ii imaasid sidii ugu imaaday yarkii aad waalaba waxaan ka kaalmeynaya alabtan u dhiidhiibaay marka hadda maxaa arkay anigoo xoogoo wax barto irdaha iyo baabuurta iyo saas oo noloshii u xirxiran arkay waa kaas Eh, shaqadaas marka iyadana eh, saaxiibka ayaa kugu dhiirigeliyayaan filaya saa ii sheegta aa saaxiibkii ugu dhiirigeliyay haye bal ka waran shaqadaas iyadana eh, markii aad baroobaysay oo aad guda gashay ma shaqo dhib badan bay kuula muuqatay bal shaqo noocee iyadana ahayd wallahi shaqa shaqadaas niyo shaqadaas shaqa oo sahlan ma aha niyo Haye, haye.
waxaa waaya waxyaalo badanaa kala kulmay mar baawara macnaha fiilyaal ka qaacaayo mar gariiga kugu soo dhacaayo marba si waa niyo shaqadan iyadan ma sahlano waa garta Eh, shaqada makaaniga ah eh, iyana eh, ilaa intee leeg ayaad ka shaqeynaysa walaa taas adiga shan bil camal aan ka shaqeynaya taas shan bil camal markii jirka saaxiibkii aa baxa boosaasi aaday sacuudiga oo sii aaday gaashkii oo ka tagay anna maba sii dabagelin waa iska dhaafay mar shaqadeydaan kala sii watay mar waa kaas hadda shaqada aada hayso roodhiga caruurtaada wax ma ka bartaa oo noloshaada si caadiya mauga maareysaa oo gargarkii waxyaabihii adiga lagaaga baahnaa noloshaada mise ka bixisaa wallah si fiican wallah ilmaha iskool waa ka bixiyaa dugsi waa ka bixiyaa wixii ka galo liigu imaada waa dhiibaa cidda waa ka bishtaa waxay gama qamale waa kaas Eh, ma ku qorshaysantaha shaqadaas ina sii wada marka oo sameynta roodhiga si fiican si fiican ha inaan foorno furtaan rabaa haddana ilaahu yilaa heer inaan ka gaaro jeclaa waa kaas waya eh, waxaad ii sheegtaa bal eh, cabdiwahaab eh, shaqooyinkan marka laga yimaado eh, sameynta roodhiga iyo weliba makaanignimada aad soo gashay eh, shaqooyin kala duwan oo taa ka bedelan eh, weli ma isku dayso iyana
wallah maya ma isku dayin weli labadaas shaqo ayaa kuugu horreysay Labadaas- wax shaqaa ood noloshaada qabatay labadaasa igu horeysay weli wax kale iskuma dayin wax kale iskuma dayin Eh, waxaan lagu maqaalaa iyana eh, inaad cabdiwahaab aad tahay nin fanaan ah bal adigu fanaan noocee ayaa tahay wallahi aniga horta aniga aabbiya fanaan aa jirin haye adeerkii iyo aabbihiiya fanaan aa jiri anoo yaraa aabihii iyo waa maxaa arkaa in dad insmeel isugu imaado qalab iyo heesi iyo qaadqaada aniga yariisa ahay aabihii aan fadhiisi jiri waa maqli jiri markii dambe adiga aniga waa weynaaday aabihii wixii waa ka fariisay waa iska dhaafiyey waa garta adiga aroosyaha markii la aad aadaya ama jaas iyo baarsi yaa laleelaya si loo leelaya nin saaxiibkii oo ammaan la yiraa ayaa heesaysayay waa garta markaasuu wuxuu yidhi maalin adiga cod waa leedahay ma hees qaadid ay dhaafaan dhaasa caawa waa ka cabsanaa aad iyo aad qaadoo dhahay maanta heestan waa garta heestii qaa meesha arooska ka qaaday waxay meesha jooga hal marsa wada istaageen heestan yaa qaadoy ninkaas waa macquul ma ah waa asaa qaadoy oo ku celiya heesta sida ugu celiya waa garta bas xaafaddaa tagay heestii mobeela ku dhageystay waxaa iska dhaadhici marka inaa heesi karo inaa heesi kala iska aad dhaadhici iyo aad sidii u daba kacay marka waa garta sidii aad mamar heesaa u tuurtaa aadi laakiin hadda macnaha ma ku dhex jira laakiin mamalaan tuurtaa waa kaas Eh, iyana waxaa kugu dhaliyay barnaamijkaas fanka ah ee ka sokow inuu aabbaha fanaan ahaa Eh, ninkaa aad sheegtay iminka aad leedahay aaman baa igu dhiirigeliyay heestii kugu horreysay ee aad qaado maxay ahayd
wala ebel heesaa oo macnaha oo lasoo tuma qaaqaadi jira marka oo fanaan kala soo qaada sidiisa ninka fanaanka maxaa waaye heesaha kale fanaanka kale heesii qaado octoba bartaa mogtahay maalin maalin kamid ah nin oo la yiraa faqi oo beliis aa imaaday aa heesa aalifaayay markaasuu saddex hees sameeyey waa garta laba hees waa niga dhiibay hal heesna ninka loogu dhiibay heestiya macnaha macnaha inta marka laxmiisto heestiya laxan inta waa leeg saaray laakiin ninaa muusika oo kutum balweyne ma joogo heestiya anigo isnaan oo la yiraahdo maama dahabo maama dahabo axmed gabal anaga la yiraah aa heesti iisoo tuntay aa ida lacag iga dhiibtay aa hees iisoo tuntay waa garta heesta u horeeyay oo qaaday heestaasi ahayd waa garta waa kaas
ma xasuustaa goobtii ugu horreysay aad ka qaadda marka heestaas
haa Haya.
heestaas maxaa ka qaaday sideeddii maarso heesahaad adigu goonida u leedahay waxaa ka mid a hees ee wadaniga ee oo hadda soo baxday oo dadku ay aada u dhageystaan waayahan dambe ee eryadeeda waxaa ka mid ah ee maxay heeb qabiiliyo qoloqolaysigii jiray naf iyo maal khasaariyeen ee waa eryo dhaxal gala bal heestaa eryadeeda yaa kuu sameeyey heestaas maxaa i sameeyey nin la yidhaha abwaan faqi aa ii sameeyey
laxanka laxankana maxaa lahay xasan sareere iyo xuseen eelaay nin la yidhaha iskale laxanku codkana anigo cabdiwaaba iskale bal ayadoo bilaa muusiga haddii aad ee, noogu dhufato
maxay heb qabiiliyo qoloqolaysigii jiray nafii maal khasaariyeen nafii maal khasaariyeen muddo badan qalooc jiray iyo qalad waxii dhacay miyaad weli qiyaasteen qalalaaso markuu jiro qadartii timaada waa in la qaaban karay waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka waayaha nolosha ee radio berula markana kusoo dhawaada heesta dhextaalka barnaamijka uu noogu luuqeynayo isla fanaan cabdiwahaab darar xuseen oo ka mid ah fanaaniinta reer hiiraan
maxay heeb qabiiliyo qoloqolaysigii jiray nafii maal khasaariyeen nafii maal khasaariyeen maxay heeb qabiiliyo qoloqolaysigii jiray nafii maal khasaariyeen nafii maal khasaariyeen muddo badan qalooc jiray iyo qalad wixii dhacay miyaad weli qiyaasteen muddo badan qalooc jiray iyo qalad wixii dhacay miyaad weli qiyaasteen qalalaasu markuu jiro qadartii timaada waa in la qaaban karay qalalaasa markuu jiro qadartii timaada waa in la qaaban karaye qaxa iyo kala guurkii nalagu qoonsaday baa shacabkeenna qaribee qaxa iyo kala guurkii nalagu qoonsaday baa shacabkeenna qaribe soomaala soomaala baxariyo dhibaatada miyaan laga quusan weli Somala, Somala, baxariyo dhibaatada miyaan laga quusan weli qubadu alla na siiyo waddankeenna qaniga in lagu in lagu qancaa haboon qubadu alla na siiyo waddankeenna qaniga
lagu in lagu qancaa habboon maxay heb qabiiliyo qolqolaysigii jiray nafimaal khasaariye nafimaal khasaariye maxay heb qabiiliyo qolqolaysigii jiray nafimaal khasaariye nafimaal khasaariye muddo badan qalooc jiray iyo qalad wixii dhacay miyar wili qiyaastee
mar kale ismaqal haboon dhagaystayaal waxaad ii sheegtaa cabdiwahaab ee, heesaha kale ee aad qaado yaa iskale yaa u badan yihiin inta badan heesaha kale oo aad qaado yaa u badan yihiin fanaaniintee wallaahi heesaha qaar qaar ba- xamaryay u badan yihiin nin la yidhaha cabdibasiir oo saaq oo dhintay heesihiisu aan qaadaa ninkaas heesihiisa qaadaa Ee, heesaha aad qaado axmari ayay u badan yihiin waayahay ee, fankan ma laga yaabaa inaad kusii jirto oo aad heer ka gaarto
wallaahi aniga horsiisa fun wuxuu ku fiican yahay marka adiga lagu- oo ilma kaa daba oyneynin laakiin markaa kaligaa tahay oo free tahay mar alla mees jirta aad gali kartaa moogtahay fanka iskeersa ma aha waxyaalo waxyaalo badan u baahan yahay waa garta marka aniga hadda lagama yaabo inaan sniil sii daba ordo hadda ilmaha ii joogo laakiin magaalada aan joogo ma mar inaan ka geshto waa laga yaabaa waa kaas waaya ee, inta badan goobaha aad ka haysto maxay yihiin aroos ay u badan yihin aroos aroos aroos lankeysa xafladahoo kalena xalfadaha maxaa marka ay ilmo aqalin jebinayin iyo si arooska iyo meelahaas aa keysa Aye.
waa kaas waaya ee, cabdiwahaab waxaad ii sheegtaa bal markaad goobahaasoo kale tagto ee, dhaqaale intay leeg baa kaa soo galo
wallaahi marba siba mar boqol doolar dad- dadka isku mid ma aha mogta mar boqol doolar mar konton doolar mar lixdan doolar mar afartan doolar marba siba marbasi waa Aa. waa kaas waya ee, ma kugu jirtaa inaad heese kale aad soo saarto marka laga yimaado halkaas heeso aad qaaday wallaahi waa jirtaa taas heeso badan inaan sameeyo waa jeclahay laakiin hal duruufaa jirta niyo meeshaan gobolka hiiraan ma joogo wixii alaal wixii soo saarta ninkii hore kaaga sameyn lahaa ma joogo wixii waa inaa xamar u dirtido hadda iyo rafaad gashido ali soo tumi iyo adiga ilaa bil ama laba bil ina cabaadid waa saas mar hadday sheekada noqotana inaa ka fadhiisata kuron wixii wixii hadda samaysa haddaan hadda helaynin waxba ugu- ugu ugu qabanaysa ma laha saxami fiican ma lagasii yeelan ma laga yeeli karaa haa, waa kaas wayahay ee, adiga inta aadan soo gelin fanka maxaa ka aaminsanayd wallahi fanka aniga niyo waxaa waxba kama aasan inuu fiican yahay aniga fanka waa ligu soo koriyay bema sheegayo waayo aabahey askarina waa ahay fankana waa ahay waayo gurigayna guriga dhan ay guri weyn aan loo kiraysanahay gurigaasaa qalab ay nooc lagu tumayay ankana qola qolaan ka degnan guriga waayo sooma macnaa fanka biyihiisaan soo cabay caanihiisaan soo cabay sooma xaggee deganadeen markaas losamareeb haye losamareeb aan degnan bas aabahey waa ku jiriyay aabahey dagaalkii markuu burburay hargeysa oo tagay hargeysuu joogay hargeysuu joogay cabaar joogay hargeysa markii dambe waa kasoo tagay xamar imaaday aabahey markii dambe waa geeriyooday waa dhintay anigana marka sidii marka xoogaa mar aan aan gashta haysa Ee, aabbaha fanaan la yaqaano oo weyn mu ahaa Bismi- aabahey fanaan weyn oo la yaqaano ahay waayo riwaayadoo keeni jiray xersi karoonaa la dhihi jiray dad maxay u yaqaanaan dir xuseen cabdi u yaqaanaan ilaa boosaaso ilaa ceergaabo ilaa godolama meel kasta ay ay gey jireen riwaayadaha dowladdiina u shaqey jireen markaas Ee, adiga hadda waxaa lagu maqaalaa inaad xitaa marka laga yimaado fanka iyo soo ee, samaynta roodhigan iyo weliba makaanignimada shaqooyinkan aad soo qabatay inaa xitaa ruwaayadaha aad samayso bal ka waran iyagana
riwaayadaha mar- oo aniga aan sameeya oo ruwaayadaha marmarka aad mararka qaar aad jilaayaasha ruwaayadaha aad ka mid taha haa waa jirtaa Haye.
sidii macnaha xilliga soonka camal qolo maxaa jirta masoomayaal moogta oo ina bacyaal raashinka gurto oo jiinka webiga iyo meelahaas galaayo taasna waa jilinaa macnaha kadigtoonaadaan dhaanaa Uhu, ee, maxaa ku turjuntaa marka ruwaayadahaas inta badan maxaa adigu aad matashaa
aniga maxaa bedelaa macnaha nin ina sooma ahay camal aan bedelaa maxaa soonka soonka intuu soo gelina aniga raashinka cunaa marka dadka maxay malaa anoo soomaa in raashin cunooyo laakiin ma cunooyo soonka saddex beri ama afar beri ka dhiman tahay aa raashinka la cunaa Waa nin soonnayna iska dhigaya marka waa garta marka maxaa digtiin waa macnaa ninka oo macnaa oo jiinka wax ku cunaayo ka digtoonowa waa garta aa bir soonnaa lagu jiraa Eh, marka maxaa caqabadaha oo aad kala kulantay fankoo kaleeto hadda fanka iskaarsi ma caqabada waa jiraan fanka isteero u baahan yahay qaalo u baahan yahay wax kasta in lagaa dhisho u baahan tahay laakiin si kasta wax u taqaanid oo cod u leedo oo hees kasta oo wax soo saari kartid haddaa intaas oo ka dhisneen wax aad tahay ma laha sax hadda aan maxaa aaminsanahay dad badan oo fan isku sheegaayo in aan waxba u ogaan aaminsanayo laakiin maxaa jirta tabar waxay ciilaa waa tabar laakiin haddaan tabar helaa dad oo hadda iska dhigaayo xidigaha inay ku socdaan maxaa maleynaa in aan fankaagu inaan soo fankaagu haddii dejinayo aad dhaqaale hesho eh, ma u malaynaysaa inuu kor u kaco oo aad eh, fanaan weyn aad noqoto oo soo baxdo oo aad us- aad u saacan baxdo aad oo aad haa haddaan dhaqaale helo inaan soo baxayo aad oo aad u macno oo nin nin oo fanaan oo jiro noqonaa waad ku kalsoonaa laakiin dhaqaale jirin waagaas Wa- waxaad ii sheegtaa eh, cabdiwahaab yaa fanaana oo aad inta badan ku daysataa ood is leedahay allayleh eh, heesihiisa waad qaadi lahayd
wallaahi anino fanaan waxaa ku dastaa xasan samatar ninkaasaan ku dastaa waya haa
heesaha aad ka jeceshaha xasan samatar oo kale ah aad isdhihi lahayd eh, waad ku luuqeyn lahayd haddii aad noo sheegto
wallaahi heesadaas waa badan yihiin
hal iyo laba haddii aad nooga sheegto markaan dari jiray shan iyo toban markaan damaca guur la soo bax dooqayga markaan usaan tago markuu leeyahay heestaas aad u jeclaa wayahay hees kale haddii aad noo noo sheegto aad xasan samatar aad ka jeclaan lahayd oo isleedahay eh, waad qaadi lahayd haddii aad jaanis u hesho
hees oo laleeyahay diidiinka weeshe daymooda ku koriya maqashfili heestaas aad iyo aad aa heestaasna waad qaadi lahayd haddii aad Ah, jaanis u hesho ah.
waya wayahay cabdiwahaab waxaa jira dhalinyaro badan oo shaqala ahan oo magaalada ku sugan Eh, ma jirtaa talooyin aad usoo jeedi lahayd dhalinyaradaasi maadaama aad adigu tahay nin waayo nololeed oo kala duwan soo maray maadaama aad tahay oo shaqooyin kala duwan soo qabtay ma jirtaa fariin aad u diraysa dhalinyarada shaqala-aanta magaalada ku sugan
horta waxaa waa niyo magaaladan badweyne sideeda horta niyo xaaladeed ilaah og horta wax shaqada ilaah ma yaalaan waa garta marka waxay ku soo aruurtay nin kastoo macnaa xirfadii uu bartay markuu yaraay inuu ku baxsado waa garta ninkii wax hadda haynina maxaa u sheega ani inuu ilaahay talada iska saarto macnaha sidii wax ku- me- sidii macnaa naftiisa uu ku maarey lahay magaalada inuu ka ka ilaalsado macnaa magaaladiisa u joogo waa garta macnaa ninkii walaal oo yaqaano shaqa haayo oo yaqaano inuu u tago u dhaha saaxib shaqadan wax iga sii xirfadda bartay muxuu ku wanaagsan yahay ninka cilmiga maanta oo oo yaqaano oo shaqa la-aanta ayuu ku fiican yahay marka ana maxaan dhihi lahaa nin kastoo wuxuu qaba karo inuu isku dayo macnaha oo macnaha ilaahay tala saarto wadagiisa joogo aa u fiican oo shaqadan kaxishan wax alaala wixii ka hor imaado oo qabto xitaa gaari gacan baa allah ka dhigayo waayo cawada macnaha cawada wixii naftaada ku maareynaysid lagama xishoodo inaa qabatid waa laakiin ta dhexda iska xirtid oo iska xirtid oo dhahatid macnaha maxaan qabaa aniga isqa weynaan sugaa weligaa heer ma gaaraysid dhalinyarada inay tahriib dhaafaan oy dhulkooda aaminaan ay wax soo saartaan oy beerahooda fastaan wax u dhaama ma laha doonta lagu dhammaanaa iyo waddan shisheeye iyo wax oo qabta ma laha Wad- nin kasta waddankiisa waa dhistay hadda waddankaada dhis ee ku gaajow ee joog waddankaada u socotid rag kula mid aha dhistay maxaa cidaa ka taqaanid male waa baxday waa tagtay cawada ninkii saaxiibka hebelaa meeshaas degan ma dhihi kartid derbiyaha jiifa leewa gurigaadii macaanayn waa ka tagtay waa aamini wayse meel kale oo ordo macnaha taasna waa waxaa waa- waxaa waa- waxaa waa aamin daro waa in layska dhaafo waa arun guud ahaan waxaa intaasi kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii waayaha nolosha ee radio beerula barnaamijka toddobaadkan waxaa soo saaray islamarkaana halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah cumar yuusuf aadan ameeriko dhinaca farsamadu waxauu ahaa maxamed yuusuf cabdulaahi tan iyo intan barnaamijkan lame dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo kuwabo waynu kala fogaan miyaa kuwa ramay weli qofba waayiisa ileen meel kuwabo waynu kala fogaan miyaa kuwa ramay weli